aynu ku horrayna bahda caafimaadka soomaaliya ayaa sheegtay in toddobaadyadii u dambeeyey uu hoosudhac aad weyni ku yimid kiisaska cudurka covid sagaal iyo toban ee gudaha soomaaliya iyagoo sabab uga dhigay isbeddelka cimilada iyo farqiga da-da bulshada soomaalida iyagoo ku tilmaamay inay bulshada soomaalida u badan tahay dhalinyaro warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
xubno ka tirsan guddiga la dagaalanka covid sagaal iyo toban ee ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey uu hoosu dhacaad u weyn ku yimid kiisaska la xidhiira xanuunka koronafirus ee gudaha soomaaliya guddoomiyaha la dagaalanka covid sagaal iyo toban ee ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed doctor axmed yuusuf guuleed ayaa si kooban uga hadlay hoosu dhaca ku yimid saameyntii xanuunka koronafirus ee soomaaliya ilaaha mahad iskaleh wakhtigan hadda aan ku jirno korona waa jiraa laakiin bilihii aan soo dhaafnay bishii toddobaad laga soo bilaabo sideedaad sagaalaad koronaha siduu u daraa in hadda uma dara isbitaalka aan ka shaqeeyo ama aan ka ahay agaasima aan ka ahay waxaa weyaan waa isbitaalka waxaan dhihi karaa saddexaadoo ugu weyn oo lagula dagaalamahay coronavirus magaalada muqdisho hadda sidii aan u qaabili jirray aan u arki jirno uma aragno waa aragnaa laakiin aad u yaryahay laakiinse weli korona ma dhammaan waa jiraa waan aragnaa doctor guuleed ayaa sidoo kale ka warbixiyey sababaha soo dedejiyey inay yaraadaan kiisaska cudurkan waxaa ka mida da-da ilaa hadda waxaa la ogsoon yahay dadka u dhintay cudurka ee adduunka oo dhan iscelcelin dadka muxuu ahaa seniorska ama dadka waaweyn siddeetan iyo wixii ku dhadhow ama wixii ka badan sidaa darteed waddankeenna dadka ku nool populationka da-dooda waxa weyaan waa dad yar yar waxaa la yidhaahdaa africa oo dhan qiyaasta iskucelcelin dadka ku nool waa da-da waxa waya sagaal iyo toban iyo labaatan marka taa waxay taabagelinaysaa in uu yaraado isugudbiska cudurka midda labaad waxaa laga yaabaa inay tahay cimilada maxaa yaele cilmi baaris la sameeyey jaamacadda maryland laga sameeyey waxaa bilow ahaan loo ogaaday in cimilada kuleelaha iyo muxuu ahaa humiditiga iyo gudbinta covid nneteen-ka inuu xiriir ka dhexeyn karo marka taanada waxaa laga yaabaa in cimilo fiican inaan haysanno waddankeenna taasna ay sababtay in hoos u dhac uu ku yimaado isu gudbinta doctor yaasiin axmed nuur oo ah hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in xaaladaha cudurka ay iminka yar yihiin islamarkaana aanay taasi ka dhignayn in xanuunka uu ka dhammaaday soomaaliya xaaladda haata sida ay taagan tahay aad iyo aad ayaa cudurka coronaviruska looga nastay marka hadda waa asturannahay cudurka waa ka asturannahay taa laakiin macnaheeda ma aha inuu cudurkii dalka ka dhammaaday adduunyada meel oo ka dhammaaday ma laha innagana wuunala joogaa wuuna nala sii joogi doonaa balse hadda waa deganahayo wounaga khafiifay wax badan oo na saaciidana wey jiraan kalaamidkaa ka mid oo na saaciiday markii laga sii fogaado africa dadka badan oo dilo waa south africa oo leh xilli qabow iyo xilli kuleel ah ama north africa marka afrikadan dhexe dhibaatadeena iyo abaarteena iyo wuunala joogaa inaan isdhigana ma aha balse waa khafiifsanaha aad u khafiifsan yahay hadda la taliyaha arrimaha cudurrada faafa ee wasaaradda caafimaadka doctor maxamed maxamuud fuje ayaa sheegay in wacyiga bulshada ee ku aadan la tacaalidda xanuunka uu aada u yaryahay waxaana uu ku taliyey in la qaato tallaalka koroonaha dadku waxay u dhaqmayaan sida cudurka inuu uusi jirin ama dhibaatadiisu ay yar tahay faafinta hakadka gashay anilaga aragtideeda waxay la tahay cudurku ma dhammaan adduunka meeluu ka dhammaado la yiri wuu ka dhamaadana ma jiro adduunkiiaan anagu la midnahay tallaabooyinkii loo baahnaa oo lagu haki lahaa oo lagu jooji lahaana ama looga hortegi lahaana hadda waa daciifay xaggeenna ka tahay walow hadda isbedelaad ay jiraan oo dadku hadda ay maaskigii kala gadanayaan laakiin isticmaalkeedii waa iska yarahay jaabka lagu wada sitaa arrinkuna saas maahan haddaan dadaal badan la muujin cudurku waa iska sii soconay marka in laystallaalo wax ka fiicana male sababtoo ah haddii lagu tallaalo waqti aad ka joogtid oo difaaca xoogaa hoos u dhaco waxaa imaanaysa cudurka xataa hadaa la kulantid xanuunkii iyo dhibaatadii badnaa oo hore ma lahaa inta ilaa iminka la diiwaan geliyey cudurka covid sagaal iyo toban ayaa soomaaliya ku dilay in ka badan kun ruux waxaana xarumihii caafimaadka ee loo asteeyey in xanuunka lagu dabiibo ay iminka qabtaan howlahoodii kale ee caadiga ahaa sida uu ku waramayo xogayaha xaaladaha degdega iyo arrimaha bulshada ee ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed doctor cabdiweli axmed xiirey dadka uu ku dhacay guud ahaan koroonaha xogta lahay waxay tahay labaatan kun iyo sagaal boqol oo qof inta guud ee hadda ka bogsatana waxa weeye markii laysku celceliyo sagaal kun iyo shan boqol toban iyo shan qofood markii heerka dhimashada la fiiriyana inta xogtooda la hayo waxay gaaraysaa kun boqol konton iyo laba qofood xarumihii caafimaadka inta la ogyahana waxa weeye hadda dhammaan xarumaha caafimaadka shaqadooda caadiga ah ayaan xitaa isbitaalkii loogu talagalay cudurka covid nneteen-ka inuu daaway salmartini oo kaleeto waxbaa shaqadiisa caadiga normalka u bilaabatay weliba ay jiraan qayb loo gooyay koronaha oo la tacaashay hadda haddii ay dhacaan kiisas in la helo markii laga reebo kuwa i c u da ku jira oo ayaga laftirkooda dhifa dhif dhifa marka cudurkan waa infection mar kastana waa uu dilaaci karaa weyf cusub waa iska imaan karaa mar kasta waa iska jiri kartaa laakiin hadda guud ahaan soomaalida cudurkaani waxa waaye waa waa hadda guud ahaan waa waa yasiran yahay inkastoo dhakhaatiirta soomaaliyeed ee muddooyinkii ugu dambeeyey ku howlanaa la dagaalanka covid sagaal iyo toban ay sheegayaan in cudurka hoos u dhac ku yimid haddana ma jirto warbixin rasmi ah oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka oo wixii ka dambeeyey tobankii oktoobar ee sanadkan hakisay shaacinta kiisaska xanuunkan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho